magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay tababarkan oo ku saabsan maamul daadejinta iyo isku duwidda adeeg-bixinta heer degmo tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland iyadoo loo qabtay howlwadeennada dowladda hoose ee kismaayo cabdiwaahid maxamed dhaqane agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan tababar aan u furnay degmada oo ku saabsan maamul daadejinta oo uu taageerayo mashruuca dowlad kaab marka tababarkaasaan degmada ka furnay insha allahu marka waxaan rajaynaynaa intii loogu talagalay inuu socdo waan la hadlay ka qaybgalayaasha waxaan rajaynayaa sida aan oola hadlay insha allahu inay oga qayb qaataan tababarka waxaa muhiima tababarka marka tababarkan iyo tababara kaete ee mashruuca tababarada kale mashruuca ku saabsanba inay nagala qaybgalaan ay nagala qaybgalayeen mar walbaba gudoomiye ku-xigeenka ahna xogayaha degmada iyo agaasimayaasha waxyaha kala duwan ee degmada inay nagala qaybgalayeen kuwa kan ay nagala qaybgaleen kuwa dambana ay nagala qaybgeli doonaan insha allahu ayagana mar walbaba dadkii ku habboonaa ay noo keenayeen dadkaana waxaan rajaynaynaa inay si fiican uga qaybgalaan sidii kuwa horeba uga qaybgaleen kuwa dambana uga qaybgalaan insha allahu waan ku dhiirigelinaynaa waxaana rajaynaynaa tababaradan inay degmada waxtar u noqdaan iyo dokumentiyada aan soo saari doonno hadduu ilaha yirahdo tababarkan ayaa door ka qaadanaya in bulshada ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin iyo in maamulku u shaqeeyo si wanaagsan